waay bismillahi raxmaan raxiim sidaad ogtihiinba de dalka soomaaliya wuxuu leeyahay dastuur kumil gaar ah oo sanadii laba kun iyo laba iyo tobankii lagu hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaas oo ahaa mid kumil gaar ah xilligaasina waxaa kamid ahayd oo dawladda ay ballan qaaday in dastuurkaasiga ay dhamaystirto lana gaarsiiyo afri dadweyne waxyaabaha ku jira waxaan bixinta u baahana si buuxdo lagu sameeyo discussion arrimaha u baahan siyaasadana laga sameeyo wadaxaajood taas oo runtii keeni ugu dambeyntiina in dastuurka uu noqdo mid dhamaystiran marka howlaha maalmahan ka socday magaalada muqdisho ee shirarka aan wadnay waxay la xiriirtay sidii loo sameyn lahaa dib u eegis arrimaha dastuurka la xiriirta oo ay ugu horeyso in la bilaabo wacyigelinta dastuurka oo marka hore dadweynaha soomaaliyed la baro dastuurka waxa uu yahay iyo waxyaabaha uu ximbaarsan yahay iyo muhimada uu leeyahay dalka soomaaliya iyo qarannimada guud ahaan sidoo kaleente in la sameeyo consultation oo runtii dadka lagu tushanayo gudaha iyo dibadda meel walba ay joogaan umada soomaaliyeed kadibna batashiga siga ay kasoo baxdo nuxurka ku aadan qaabkii loo sameyn lahaa dib u eegista dastuurka marka howlaha ayay ku saabsanayd maalamaha shirka aan wadnay shirka waxaa soo qaban qaabay wasaaradda arrimaha dastuurka ee soomaaliya waxaana kasoo qayb galay wasaarada arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya ee xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya waan gartay waxaad sheegtay wacyigelinta shacabka ama barista dastuurka shacabka sead u baraysaan shacabka ma saxaafadaad ka baraysaan ma guri ka guri baad ugu tagaysaan ma shirar baad u qabanaysaan ood ku wacyigelinaysaan qaabkee baad u baraysaan shacabka dastuurka dalkooda dabcan wacyigelinta iyo qaabka loo barahayo waxay noqonaysaa in de shirar lala qabto inta badanna dadka kala hadlo meediyaha qaybihiisa kala duwan lahayd madayaasha telefishinada idaacadaha arrimaha lagu adeego social mediaha dhammaantood runtii in dadkii lagu soo gudbiyo arrimaha la xiriiro dastuurka waan gartay miyay jiraan qodobo aad doonaysaan inaad ka bedeshaan dastuurka ama aad kusoo dartaan dabcan taasi waxay ku xiran tahay alkashiga aan la sameynayno bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowlad federaalka soomaaliya dabcan arrimahaas ayaan saldhig u noqon doona wax kabedelidda iyo wax kudaridda guud ahaan waxaa jiray guddi hore oo u qaabilsan ka shaqaynta arrimaha dastuurka guddigaas hawshiisu maxay ku dambaysay halkayse maraysaa waktigan xaadirka ah waa guddigaasi uu shaqaynayaa asaadka dib u eegista dastuurkana asiga ayaa saldhig u ah oo runtii sameynayo dib u eegista dastuurka marka howlahooda si caadayay u wataan wasaaradduna runtii way fududaynaysaa dowladda soomaaliya madaxweynaha uu ka yahay professor xabsi maxamuud runtii waxaa ka go-an maxaliyadana soo aadan in dastuurkan sidaa lagu dhamaystiro ugu dambeyntii la gaarsiiyo afka duwan ilaha idinkii waan gartay ma isku waafaqdeen oo ma isku raacdeen wasiir maamuleedyada ka soo qayb galay dib u habaynta dastuurka may waan isku waafaqnay si fiican ayaana isla qaatay hawshaasina waa dhamaatay insha allahu tacaala waana si buuxda yaa loo bilaabaya hawsha dastuurka iyo arrimaha la xiriiro xildhimaa la bilaabaya wayba bilaabataba aada baqadarba insha alla laga bilaabo xillikan shirka uu soo xirmay oo shalay toolaa wixii ka bilowdo hawsha iyada ah way runtii soconaysaa si buuxdo wasiirada maamul goboleedyadu marka ay ku noqdaan gobollada ay ka yimideen hawsha ugu horreysay qabanayaan ee markaasi ku saabsan dastuurka iyo dib u habeyntiisa maxaa ka mid ah dabcan de waa la tegaya dhammaan gobollada soomaaliya oo ay runtii joogaan dowlad goboleedyada waan gartay marka dhinaca nabadgelyada laga eego dhammaan gobollada soomaaliya ma la tagi karaa waa la tegi karaa intiisa badan de dowladu waxay gacanta ku hayso de nimankan tuulooyin iyo wax lamida mooyaane dhammaan waxa waaye dowladda soomaaliya jirta oo gacanta ku hayso marka meel aan la tegi karin maanta runtii waa ay yar tahay ugu dambeyntii adigoo ka faa'idaysanaya fursaddani maxaa aad is leedahay cumar kuma u weydiinin oo aad ku dari lahayd arrimaha dastuurka walaalo waa mahadsan tahay ugu filan dastuur waxaan ugu baaqayaa ay ka faa'idaystaan dastuurkan talooyinkoodana iibtaan meel walba ay joogaan insha allahu tacaala